waa ruqayya caliraage waxaan ahay xerada ifo jaaleedhideedii meeshan dad fara badan oo soo qaxay oo ka soo qaxay abaarihii soomaaliya wadankan deegaanka sooma ayagana dadka xoolaha dhaqanaya xooladii ka dhammaatay dadkaasaa na soo korhabsaday dadkaana waan gurmad haddee ilaahay baa wax gurmad gurman karee wixii tabarta annaga ahayd waan qabannay boosas baan dejinnay haddii wixii aan u soo aruurin karray iyo waxaan usoo qaqaban karray waan usoo qabannay laakiin faarala fara kama qodno dadkaa baahi badan baa hayso way baahan yihiin hoy ma haystaan raashin ma haystaan dhaqaalo kale ma haystaan ilmahoodiioo hal malyan oo iskuulla-aan iyo darasaq iyo intaasoo dhiba meesha yaallo waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka muslimiintaba dadka ina wax loo qabto loo gargaaro waxaa ka mid a hoyla-aan waxaa ka mid a gaajo ooan haysanin wax ku filano an haysanin oo qaarkood boonaba ma haystaan dadna boonaa la siiya dadna boona lama siinin wax walbana waa asaasigu waa hoy hoyna ma haystaan waad aragtaan meelaha ay ka soo totoosaan silca ay yihiin marka dadkan waxaan rabnaa in gargaar loo fidiyo gargaar muslimiinta u fidiso hay-adaha u fidiyaan qofka islaan ah ummadda nebi maxamed oo dhaqanayana dadka inay gargaar u fidiyaan baan aad iyo aad yaan ugu bogaagin lahay waana waan codsanaynaa hay-adaha waan kala hadalay hadda qaarkood boonay siiyeen qaarna boona ma haystaan wax hadda hooy ahoo la siiyeyna male anka tuubo ma haystaan tuubooyinkii xaafadaha biyo ma haystaan tuubooyinka qaxootiga hoose oo u jiro dhowr kilomitir bay yay la cabaano caagcaag ka soo garangarstaa marka biyohooy ma haystaan biyo ma haystaan cunto ku filan ma haystaan rafaada duunintaan unbay ahaan kartaa dadkan horta way soo lugeeyeen lug badan bay ka soo lugeeyeen caruurta iyo hooyooyinka iyo ilmaha rafaad badan baa ka muuqda haddaan hadda ad aragtaan ilmaha ay agtag taagan waa ilmo aadihii showda dababeri looma qabaynin markaad waraysatana waxay ku dhahayaan lug baan ku imaanay qaarna kolba hooyooyinka annagana soo xumbaarahayay inna waa lugeynayna